barasaabka ismaamul goboleedka mombasa mudane cabdisame shariif naasir ayaa isagoo kula hadlayay xafiiskiisa magaaladani mombasa warbaahinta waxa uu sheegay inuu meelmariyey qorsho dhinaca caafimaadka oo la xidhiira in caruurta wixii ka hooseeya shan sano isbitaalka koonsul jenaraal ee magaaladani mombasa lacag la-aan haatan wixii ka dambaysa lagu daweyn doono
Leo hii nina furaha kuweza kutangaza yako natoa amri watoto wote walio na chini ya umri wa miaka mitano matibabu katika hospitali kuu ya Coast General itakuwa ni ya bure.
hadalka barasaabka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeysay magaaladani mombasa la hadal hayay warar sheegayay in lagu hor istaagay mid ka mid a ganacsatada waaweyn ee magaaladani mombasa oo dadka bukaanka ka bixin jiray qarashaadka isbitaalada lagu leeyahay waxaana uu sheegay barasaabku inaysan arrintaasi jirin laakiin soo amru ku siiyey barasaabku isbitaaladu inuusan dalban karin wax caawinaad dibadda uga imaada ilaa iyo inta lagu ogeysiinaya maamulkiisa isagoona sheegay inay bil kasta ay u qorshayn doonaan lacag gaaraysa lix milyan oo shilin oo loo garab istaagayo dadka bukaanka ee aan iska bixin karin kharashaadka isbitaallada Pili, serikali ya kaunti imefanya mpangilio na kila mwezi tutakuwa tunapeleka fedha kwa Coast General Hospital hundi ya milioni sita na nimepeana amri board ya Coast General pamoja na waziri wakae chini na kati ya leo na kesho waweze kuweka mikakati ile njia ya watu kuweza kusaidika itakuwa ni njia ipi.
dhinaca kale waxa uu intaasi u raaciyey barasaabka mombasa cabdisame shariif naasir inay bilaabi doonaan dhowaan bixinta kaararka caymiska caafimaadka oo shan iyo toban kun oo qof oo ku nool magaaladani mombaaso ay kaga faa'iidaysan doonaan Tutaanza ile program ya rollout ya kuhakikisha ya kwa familia elfu kumi na tano zimeweza kuwa included katika mpangilio wetu wa NHIF. Kaunti ya Mombasa iko na hospitali na kliniki nyingi sana. Haiwezekani kila clinic ikaanza kumfata mfadhili na kuanza kusema ya kuwa tunahitaji hii na hii na hii na serikali yenyewe haijui. All we told and hii kwanza nataka liweze kueleweka, hatukuambia mfadhili yoyote, tuliambia zile institutions zote ambazo kwamba ziko katika kaunti ya Mombasa ziko chini yetu.
maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa